فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawa oo khamiis ahna waxaad ku maqli doontaan ehelada dhallinyaradii dhowaan ay ciidanka yugandha ku gowraceen buulamareer oo ku hanjabay inay shisheeyaha ka aargudan doonaan ehelada oo saxaafadda kula hadlay muqdisho ayaad codadkooda dhegaysan doontaan wiil muddo siddeed sano ah gacanta ugu jiray magafayaasha dhowaanna dalka soomaaliya dib loogu soo celiyey oo ka sheekeeyey dhibaatooyin kala duwan ee dhalinta soomaaliyeed la kulmaan muddada ay tahriibayaan kulan u dhexeeyey odayaasha dhaqanka degmada baardheere iyo wilaayada gado oo lagu qabtay deegaan hoos taga magaalada baardheere muxuu kulan ka daarnaa codadkii laga jeediyey ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka ayaan ku haynaa barnaamijka waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو waa lix iyo labaatanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijrig ah aan ku bilowno barnaamijka ehelada dhallinyaradii dhowaan ciidanka yugandha ay ku gowraceen buulamareer ayaa ku hanjabay inay shisheeyaha ka aargudan doonaan mar kale waxaa magaalada muqdisho saxaafadda kula hadlay qaar ka mid ah waalidiinta iyo ehelada saddex wiil oo dhallinyaro ah oo saddex toddobaad ka hor ay ciidamada yugandha ku gowraceen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay sheegeen in tan iyo markii uu falkan dhacay ilaa iyo hadda uusan jirin mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo ka hadlay arrinkaasi ama ka tacsiyeeyey waxayna aad ula yaabeen oo ay isweydiiyeen in islaamnimada uu xasan sheekh sheegto ay tahay midda uu gaalada ugu heeliyo wixii markan ka dambeeya ayay ku hanjabeen inay ka aargudan doonaan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya islamarkaana sida foosha xun u dilay ubadkooda wax unug asnool gooracad noo la hadla waayo haddii saa wax loo qan waayo inaa aarsaayo ama soom waa ka aarsaa meha ay degantaa aqaanaa beertay ay degantaa labaatan kilomitir u jirtaa beerta beertay anigu weligeed asale dhaxalaa u leenaa beertaan unukaa iska leh labaatan kilomitir waayo meehay u mari jireen maalin gadaash inaas beerta leeho oo meha ay degan yihiin wiilmaha meha ay joogeen ay joogeen oo mooskay ay cunaan oo babaayay ay cunaan oo adduunkayda ay cunaan ukuntaan ay cunaan oo haddana ilmaha beeraha ay ku gooracaan gooraca soomaali isma gooracdo isma gooracdo ba soomaali taasina kaariyayna aan hadda oo ilmahaani ay gooracnaa gaala madoo waddankay timidi ya oo waddankay ay timaado midna qabato unug qabato unug waxay u sameeyeen wadaadaa jooga oo meeshaan iyo hadda dhabac ah igaarka agtiisaas fadhiyo isagaa ku xigi ilmahaan kale ninkaa amkiil dilaayay waa ku soo rooreen ilmahaan ninkaanay ka fujahaayeen ilmaha makaasaa kulligood saddexnaa laisku gooraacay wadaadkan ninkaanay hadda oo dhaabac ah ee, waawi la jajabiy lama rakaco sunaas dukahay oo cishi ah ma usoo dukahay oo lagu soo boodi ninkaa makiisoo miirsaay limakaanay oo la dildiloo la khalkhalno darintii oo saas uu ku jiifaana soo kaa soo kaa xoog lah waa hataa feerahay oo jojoogtay ilmaha indhahay ka bidbixiyaan cadownimada oo gaal madow unug dhulkaan joogo oo beerahaan cunaayo oo babaaygaan iyo imbigaan cunaayo madaxweynaha oo xasan sheekh maxamuud waxaas maalinka maqlaay adoogay culumaas ahaay ani culuma ahaa culumada haddiid madaxweyne aheeday qur-aanka ma dhaaftay diintii ma ka tagtay ee gaalada maa uhiilisay maxaa dhacay gaal maa uhiilisay diintii adoogaa isku soo barad ku faanta aabi aabi diintii adoogaada maa ku fiirsa dhihi ani diina adoogay culumaas ahaa tiri diina lisoo bara tiri diintii aabi aadi aad aadi aad aadi aad cunugaa agoonnimaas ku soo koray adoogiis cagbararkaas dhintii usugaa u fadhiya ani cid kaloo u fadhiyo bamalaha gurigaa fadhiyaa usugaa u fadhiyaa sha cunuga walaalihiis ah allah ilmihiis usugaa u fadhin usla noo shaqeehay cid kaloo noo nuuxsaas ma jirto reerka waxaas haastu malataana u fadhaa oo hooya guri dhexdiisaa fadhiyaa hooy annaga ayaa lana laga laayey ilaa iyo labaatan iyo dhowr casho wax hadalkeena soo qaadahay lama arko wax oo adinka aad meesha ku haysaan annaga uma jeedno sababtoo ah macnaha halahan ilaahay halahaas haddaan joogno wax noo soo taasiyey hataa ma arkin maxaad waddanka ku joogtiin yaad mataysaan idinka horta yaa yaad mataysaan ma fahmaysaa minaad inaga anaga laga- naga aruursataan bangiyada do- bannaanka aad lacag ka soo aruursaan taas maa ra'iisul wasaare ku tihiin taas maa ra'iisul baarlamaan ku tihiin taas maa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku tahay adigana annaga cadaaladaan kaa rabnaa haddaan cadaalad heli weyno annaga waa carsanaynaa haa waa carsanaynaa ilaaha igu og ma fahmaysaa annaga sida ugu degdegsiya badan jawaab waa inaan kaa helna haddaan kaa heli weyno jawaab ayagaa ka helaysaa dadka yugandheeska oo na soo laayay jawaabtoodaad helaysaa haa dadkii dulminayaalka haayeen ama madluumiinta haayeen dadjo laba isbuu saddex isbuu maybuu ka hor buulomareer sida an- arxandarrada e xeshood la'aanta e xilmi garatanimada e liinkala dhaqmay liinka xasuuqi ini markale shucuurtiyo isku waraysadaano waana ku muujiyaan waana ku dhiidhiyaan cadaaladna ka dalbadaan iyo mayba marne iniska kakooyan saasaa cabashadiyo ete may baaba maarne sheegan warkaana kii horoleeyu dadkii la dhammaayay la xasuuqay waayeladahay oo maatadii may waa saqiiradan tahay anqaangaarna oo maarne la bereeyey se bini aadamnimada ku baxsan leen bereeyey iyo mayba maarne ansurugna ilaahay idin shay ilaa cadaalad mayba maarne ku helaanoona ansurinaada doogna soomaalida mayba waa sakastay in hadalnay walna arg waaye walna dhiig waaye walna ila hadal waaye ilaahay idin jeemay waayo marna unuuna si kasto marna xaggaanan raadsada korna ini oo hamiinga inteegana anoo mayba marna diyaaran ana هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو waa hagaagka markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir ciidamada yuhuuddu waxay duuqeen xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen deegaanka suweyd ah ee bartamaha jida khaza waxayna halkaasi ku dileen dad shacab ah halkay tiro kalena ku dhaawaceen waxay sidoo kale isla deegaankan ciidamada yuhuuddu ku beegsadeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana halkaasi ku baxay badi dadkii gaariga saarnaa halka ay jiraan kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen sidoo kale waxay ciidamada yuhuuddu bartilmaameysadeen guri ay ku sugnaayeen koox suxufiyiin ah waxauna gurigani ku yaalay xerada shaadiya ee galbeedka magaalada khaza wararka ayaa waxay intaa ku darayeen in halkaas ay ku shahiideen laba wariye u shaqaynaya telefishinka aljaziira waxaana magacyadooda lagu kala sheegay ismaaciil qawl iyo mansuur raami diyaaradaha turkiga oo dad shacab ah ku dilay maali wararka ka imaanaya waqooyiga waddanka maali ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga ay xasuuq baan u geysteen dad shacab ah tobanaan qof oo shacab ah ayaa geeriyootay tiro kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaareen kadib markii xukuumadda maali oo adeegsanaysa diyaaradaha turkiga ay duqeen aan kala soocleen ka geysteen magaalo ka tirsan gobolka kidaal goobjoogayaal ayaa soo sheegaya in duuqiimuhu ay beegsadeen guryo shacab suuqyo ganacsi iyo gaadiid ay la socdeen dad shacab ah muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya qiic iyo uura madow oo cirka isku shareeray dowladda maaliya oo ka caraysan xasuuqii horraantii isbuucan loo geystay maleeshiyaadka ruushka ee fagner ayaa caradeeda kala duldhacday dadka shacabka masaakiinta ah diyaaradaha ay dowladda turkiga ka iibsadeen xukuumadaha maali iyo burkina faso ayaa xasuuq ku haya dadka shacabka ah hogaamiyaha golaha sare ee ciidamada suudaan cabdifataax alburhaan ayaa subaxnimadii hore saaka ka badbaaday iskuday dil iskudaygan ayaana yimid xilli alburhaan uu ka qaybgelayay xaflad lagu soo bandhigayay ciidamo cusub oo dhammaystay tobabar malatari ila wareejadu waxay intaa ku dareen in laba diyaaradood oo aan nooca duuliyaha lahayn oo lagu soo rakibay walxaha qarxa ay beegsadeen goobtii uu ku sugnaa hogaamiyaha suudaan dhacdadan ayaa ka dhacday maxadka tobabarka ciidamada ee jabiid ee wilaayada badda cas xogaha ayaa intaa ku daraya in alburhaan uu wax dhaawac gaarin wuxuuna si nabadqab ah u tagay magaalada boorta suudaan ee xarunta u ah xukuumadda aqoonsiga haysata ee suudaan weerarkan iskudayga ah ayaa waxa ilaa hadda u keenay dhimashada shan ruux iyo tiro dhaawacyo ah waxaana la rumaysan yahay inay mas-uul ka yihiin maleeshiyaadka kooxda r s f ee xidhiirhka dhowlo leh dowladda imaaraadka carabta maraykanka oo si la yaab leh uga hadlay dilka ismaaciil haniya xogayaha arrimaha difaaca maraykanka louis doston ayaa sheegay inuusan u malaynaynin dagaalka bariga dhexe uu yahay mid lama huraan ah balse haddii yuhuuddu la weeraro uu maraykanku difaaci doono xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antoniya biliken ayaa sheegay in maraykanka uusan ka warqabin ama uusan lug ku lahayn dilka hogaamiyaha xafiiska siyaasadda xamaas ismaaciil haniya blinken wuxuu ku celceliyey siday uga go'an tahay xabad joojinta ghaza wuxuu sheegay inuusan qiyaasi doonin saamaynta dilka haniya ma jirto wax ka fogeynaya muhiimadda in la gaaro xabad joojin taasoo si cad u danaynaysa lahaystayaasha iyo keenista guryahooda waxayna si cad u tahay danaha falastiiniyiinta kuwaasoo si xun u dhibaataysan ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antoniya biliken waxa kale uu sheegay inuusan ka fikiri doonin in dilkani uu sababi karo inay sii xumaato xaaladda hase ahaatee tahraan ayaa ku eedeysay washington inay mas-uul ka tahay dilka hogaamiyihii siyaasadda xamaas ismaaciil haniya iyadoo ku dhaleecaynaysa maraykanka inuu yahay xulufo adag oo u dhow yuhuudda duqaymo culus ayay ciidamada yuhuuddu ka fuliyeen caasimadda lubnaan diyaaradaha aan duuliyaha lahaynay maamulka yuhuudda ayaa duqayn xoogan la beegsaday mandiqada xarad xariig ee dhacda duleedka koonfureed ee magaalada bayruud ee caasimada u ah dalka lubnaan halkaasoo diyaaradaha gumaystaha la sheegay inay ku dhaawaceen ilaa iyo lix qof oo mid ka mid ah dhaawiciisu yahay mid culus warbaahinta maxalliga waxay sidoo kale sheegtay in dhowr gantaalay ku soo dhaceen dhismaha la bartilmaameysaday waxaana duqaynta kadib goobta oo weerarkani ka dhacay isku geedaamay ciidamada ammaanka ee dalka lubnaan wakaaladda wararka u faafisa lubnaan waxay sheegtay in weerarka yuhuudda oo saddex gantaal lahaa uu beegsaday dhismo ku yaala aagga xarunta golaha shuurada ee ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ee ku taala koonfurta lubnaan ee magaalada caasimadda ah taasi oo keentay inuu burburo wakaaladda wararka ee royters waxay dhankeeda sheegtay iyadoo soo xiganaysa ilaa iyo saddex ilawareedoo muhiim ah in weerarka oo ka dhacay duleedka koonfureed ee bayruud lala eegtay taasi oo keentay inuu burburo intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو hagaaqeybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa iminkana waa xalqada labaad ee xubinta caafimaadka oo alaabaad ku dhegaysataan barnaamijkeena doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa soo jeedinaya ee dhegaysa haboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor su-aashan waxa ay ku saabsan tahay caabuqa ama infekshanka infekshanka kaadida miyuu faafaa haddii uu faafana daweyntiisu ma haweenayda oo keliya ayaa la daweynayaa bismillaah waa mahadsan tahay infectionka waxay soomaalidu u yaqaanaan ama caabuqa ku dhaca kaadin bareenka waa cudur faafo la kala qaado s t i disease uu kamid yahay sexual transmitted infection disease waay waxaa rabaa labada qof in la daaweeyo gabadh bas lama daweynayo labadooda waa la daaweynaya wuuna faafaa galmuduna ku faafaa marka waxaa fiican labada qof inay isbaaraan labadoodana isdaaweeyaan
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو haatanna aynu aadno gobolka gado kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee gado iyo ogaasyada nabadoonnada beelaha dega degmada baardheere iyo deegaanada hoostaga ayaa ka dhacay deegaanka ilbeet oo hoostaga degmada baardheere kulankan waxa uu socday muddo laba maalin ah waxaana garab socotay dowlo diini ah waxaa kulanka looga hadlay qodobo badan oo ka mid ah garab istaagga jihaadka iyo kahortagga duulaanka shisheeyaha ugaaska beesha laysaan ugaas xasan aadan maxamed iyo ugaaska beesha hubayr cabdiraxmaan iftin cabdi ayaa ka hadlay kulanka بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بعد تحية الحمد لله أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهلغانا الله نعم كان نعم كان نعم وين يمشي يمشي كمدا allaha samar welbang mahadnagaana mayba laha shirarkan ama dowradan oo isbarbar socday oo lamadan maalmood macnaha ku socday walaayada islaamiga ee degmada baardheer runtii qiimo weyn oo mayl raylin koobo korno ama way waha in sheegada arrimo oo kala duwan iyo macnaha ku xelni runtii may macnaha lasla qaaday in macnaha dhibaatooyinka oo kukuway haysta macnaha gaalada ama gaala raaciyaasha qabaa-ilada muslimiinta ha dhex galahayaan in hadafka koowaad la saara kan lamaadna macnaha horumarinta ee gobolka macnaha may wax kaalin xoog leh laku qaadada may kale macnaha inshegada hadafka saarnay in waxbarashada diiniga macnaha inshegada mana lafdabarka dhikana runtii may waha arrin eedi iyad macnaha qiiman low intaasi inku badan marka maylana qof kasto muslim eh oo may waha dhiig iyo danqasho leh ini arrintaas macnaha ku dhiidhiina diinkan macnaha inshada garab istaagna oo dadkan muslimiinta aan dangana dalkan may waa aan dangana dadnimadan aan dangana intaasa may waa insheegada may shararka iyo manaha dowlada iyo hadafya ka koobanyi maylana dadka muslimiinta buraariga meel kasto isin roogdan buraariga dalkiga laha ka duuli diinka laha ka duuli irdiga laha ka duuli sharaftiga laha ka duuli shaksi gooni la raadihaya male dadka muslimiinta diinkooda iyo may waha insha in la fasaadiya laha ka duuli intaas ka buraariga inuuna adowga ilaahay isku dhiyina صدقنا وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowladii waxaa qaadanay lama maalmood oo ka saabsanaaytay casharo iyo shirar may baas la qaadanayhin in la horumariyo korlin qaado mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta isgarab surmaan hantidiyo iyo maalisho iska garab surmaan waaligeena abuluqmaan shirka nin daadihiyay nin la roogi mayba fadaane inuuna dhaqan gelino una ka dabaqno shareecada islaamka gobolka gedo una ka sugugna sida soomaaliya oo dhan unan ka guntugna ini raayadda islaamka una ka teegno unan ka guntugno mujaahidiinta meel kastoo i roogan man sheegane ini una garabkiin ana hamiigna garabkiin ana duca garabkiinka ana maalina una aragtay guntuna garabkiinka ana intaasa siin sheegana ini una siinku dhiibna waana siinku dambayna
kuwaas waxaay ahaayeen ugaaska beesha liisaan ugaas xasan aadan maxamed iyo ugaaska beesha hubayr cabdiraxmaan iftiin cabdi markanna waa nabadoon maxamed cabdulaahi cismaan iyo qaar ka mid a waxgaradka ka soo qaybgalay kulanka oo kelimaad la siiyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية أولا وآخرا waxaa mahadis ka leh allah subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey inaan iskuga nimaano makaankan sharafta leh ee ah wilaayada gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere dowro noogu socotay muddo laba maalmood ah dowladu waxii lagu qaatay waxay ahayd baraarujinta jihaadka sidii loo baraarujin lahaa ummadda loogu baraarujin lahaa jihaadka maanta socdo gaalo way soo duushay waxay kusoo duushay gobolkeenna diinteenna iyo dadkeenna inta way kusoo duushay maadaama ay kusoo duushay marka inaan annaguna indhaha ka qabsanin ee aan iska dhicinno xaqiiq haddii la dhahana maanta gaalo way jaban tahay oo sida hore ma ahan way jabtay gaalo maadaama ay jaban tahay marka inaan sii raacino naf iyo maal wax alaala waxaan leenahayna mataqaana aan u horno taana qodob bay aheed oo waa isla qaadanay tan kale waxaa lasoo qaatay iyo murtadiinta sidee looga hortegi karaa seense uga hortagnaa waxaan qaadanay nin walba inuu mataqaanaa qabiilka uu hortaagan yahay oo horjooga uu yahay uu dhex galo kana soo saara cadowga gaalo wax kale markay weydayba waxay tabar ka dhigatay inay dadka shacabka iska hor keento dagaal dhex dhigto afar iyo labaatan sac matalan ay isku layso annaguna tii ayad ahayd waa ka hortagnay si sidii aan ugu reebi lahayn cadowgaa soo duulay dalkeenna iyo diinteenna intaba si aan uga hortegi lahayn waan qaadanay waxaan dardaarmaynaa dhammaan muslimiinta in mataqaan ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ay qabsadaan cadowgoodana ay arkaan ayna iska dhiciyaan jazakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد annaga oo ah nuqumada gobolka gedo gaar ahaana degmada baar dheere albaato waxaana baaqi ku soo saarnay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa inaga nusrayn maanta waxaan diyaar u nahay laga bilaabo olamaawdiinka iyo odayaasha iyo maxaan ku bulshada dhammaan in jihaadkii aan si dhab ah u gali doono laga bilaabo saacadan waana ku guuraysi doono insha allahu biidnillahi alkariim meel kasta oo joogta gaalada iyo meel kasta ay murtida joogaan aan ku suri doono raayadda maraykanka aan raayadda ku suri doono insha allahu biidnillahi alkariim waxaana leenahay oo murtadiinta ah oo maalin kastaba la qalday oo maxaan ku eradaa qaadkana si dhab ay u qaateen waxaan leenahay waa idin kaga digaynaa waxaad qabtaan muddo gaaban oo kooban inta annaga maxaan leenahay aan soo idima qaadin intaad ka soo baxdaan ood ilaahay subxaana watacaala ugu tooba keentaan toobadu ay furan tahay intaas waxaan ku darayaa mar haddaan soo baxna toobada hadda annaga maxaan leeyahay hadday iminka hore ahayd wiilash yareed oo maxaan ku mujaahidiinta ahayd hadday ahayd maanta odayaashaa soo kacay culamadii soo kacday waxaa soo kacay maxaan ku yidhahdaa bulsho dhammaan maanta ma heli doontiin meel aad ku gabataan hadda ayaad idin siman tahay ka soo baxaan idin leenahay gaaloy meeshaan waddan kuuma yaalla dadna kuuma joogo diin kuuma taalla waddankaadi kulaabaan kuleenahay insha allahu biidnillahi alkariim laga bilaabo saacaddan waxaan diyaar u nahay jihaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم magacayga waa suldaan ibraahim malaaq muddo laba beriya waxaa noo socday kulamo iyo muxaadarooyin oo ay barbar socdeen horumarinta jihaadka markii ay noo dhamaatay labada beri dowlada ah waxaan haddana gudagalnay horumarka jihaadka horumarka gobolka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada hoolaha iyo nooc kastoo ay ku saabsan tahay waxaan go-aansanay in aan ku horumarino gobolka dacwo dacwadaas oo la gaarsiinayo dadka muslimiinta ah ku dhaqan gobolka gedo dhammaantiisa waxaa kale intaas nooga jirtay dadka bulshada oo ku dhaqan degmada baar dheere oo gaalada ku hoos nool in aan ugu baaqnay inay gaaladaas ka dheeradaan fidnada ay wadaan iyo ummadda buraarijiinta diinta islaamka laga fogeynayo dhammaantood waxaan leenahay ilaahaygiina ka cabsada nimanka ayada ah fidnadoodii ha laga dheeraado intaas si guud waxaan leenahay bulshada ku nool deegamaha baar dheere iyo nawaaxideeda waxaa kale intaas aan kusii daraynaa haddaanu nahay dad muslimiin ah si guud waxaan leenahay nimanyaw ogaada gaalo maanta hadafka ay usoo aaday soomaaliya wax kale ma ahan dhaqaale kama yaalo ilmo iyo naago kama joogaan hadafkay u socoto ilaahay diinkiisa inay baabi'iso ayay isku soo tashatay dhammaantoodaba waxay marka nimankaas ay kusoo tashadeen in diinta islaamka dadka lagu maamulo ay ka baabi'iyaan ay u celiyaan diintooda kirishtaanka maanta yahuudda iyo kirishtaanka annaga nasri iyo tale kama rabno allah subxaanahu watacaala ayaa nasri ka rabnaa nasrigana alaa ina nasrullahi qariib ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay gobollo badan baa hadda maanta nasri ilaahay nooga dilacsiiyey annagana insha allahu gobolkeena waxaan rabnaa mar dhow kuwa baar dheere jooga iyo kuwa degmooyinka kale hadda nawaaxa gobolka ku sugan inuu ilaahay naga qaado kuwana horey waa ga uga tegeen kuwa dambena insha allahu waa naga tegi doonaa marka bulshada guud oo waxaan leeyahay walaalaheena reer gedo cid kasto ha u dhashaano oo muslimiinta gobolka degan inaan isgarab qabsano dacwadeena aan horumarino wadatashigeena uu si deg deg ah isugu dhowaado ilaa ay gaalada nooga baxdo annagana waxaan ballan qaadaynaa maal iyo naf inaan mujaahidiinta ku garab taagannahay haween iyo maalin aan garab taagannahay rag iyo dumur aan ku garab taagannahay intaasna insha allahu si guud ayaan walaayada ugu garab taagannahay walaalaheena gobolka oo barnaamijkan barbar socodka wadatashiga jihaadka nala waday aw anis aw luqmaan iyo garbihiisana waxaan leenahay waad ku maxadsan tihiin dadaalka iyo juhdiga badan aadna geliseen safarada aada noo soo gasheen waad ku maxadsan tihiin marka wajazaakum allahu khayr intaas ayaan warkayda kusoo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii waxaa kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا إلهي وأن مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي نوغلي نعميك على كوبي كرين أي أوهر سنمعة الإسلام والإيمان الحمد لله ثم الحمد لله ورواتكم أنا مهد علينا nuqubada islaamiga ah ee dhanka bari ku aadan qabaa'ilka degan waxaan idin leenahay jazakum allahu khayran khayrka iyo wanaag ummadaad ka wadaan iyo waxa weeyaan khayraadka aad ummadda horseedka ugu tihiin ilaahi subxaanahu watacaala miisaankiina xasanaadka idin saara wixii wanaag ah ikhwaani saad ogtahay kulanka saad ogtihiin kulanka kan ma ahan kulankii koowaad ama labaad ama saddexaad ma ahan waa kulumaadka isdaba jooga ah ee ummadda tane muslimiinta ee ku nool gobolka hadda aanu joogna ee gedo aanu ku dhex marayno si waxa weeyaan acdaada ilaahay subxaanahu watacaala maanta markay tabar kala waayeen isku dayayo inay ummaddii muslimiinta fasaadiyaan si ay fasaadkaas ayaga ah marna uusan u saamaynin ayuu hadafkeena iyo kormeerkeena iyo socodkeena yahay iskaashigeenana ku wajahan yahay siaad maqlayseen odayaashu waxay tawjiihiyeen oo ay la hadleen qabaa'ilaadkii ay xukumeen ay odayaashu u ahaayeen waxay kaga digeen wax weliba u xumaana oo cirdigooda iyo diintooda iyo sharafkooda wax u dhimayo inay marna aysan ku qaldoomin gartaana xaqa ilaahay uu ku lehay subxaanahu watacaala addooman ilaahay u noqdaan ilaahay ka amar qaataan subxaanahu watacaala waad maqlayseen nabadoonadu ummadooda waxay ugu baaqeen dariiqa khayriga ah annagana dariiqa un baan idinku baaqaynaa maxaa yeelay ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum ahliikum naara ilaa aakhiri alaaya waxaanu ka faa'iidaysanaynaa aayaddu waxa ugu horeeya ee aan qabanayno ee aan naarta waxa weeyaan ugu digayno inay ehelkeena yihiin sidaas aaweed marka allah subxaanahu watacaala aayaadkiisaana amrayo inaan ummadda horseed ugu noqono wixii khayra saas ayaana odayaal ugu nahay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran juhdiga aad wadaan iyo ummadda khayriga aad waxa weye horseedka ugu tihin oo idinku mahad celinaynaa ilahi subxaana watacaala idiin barakeeyo ikhwaani dhowr aayadood ayaan insha allahu tacaala dadana kaga raaci doonaa allah subxaana watacaala uu nagula dadaarmay ummadda tan ilahi subxaana watacaala uu ku dadaarminaya ama lagu tawjiihinaya ilahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay wa ina hadihi ummatakum ummatan waaxida ummadda tan waa ummad waxuda ah tawxiidkeeda waa hal rabbigeeda waa hal nabigeeda waa hal calayhi salaatu wasalaam xaggee marka ummadda tan xaggee u socotaa hadday diinteeda hal tahay oo nabigeeda hal yahay oo rabbigeed hal yahay xaggee loo socdaa dariiq kalaa jiro dariiq shaydaana dariiqaas marka laga leexdo alla subxaana watacaala aayadda asoosiyadu wuxuu leeyahay wa ana rabbukum facbuduun aniga ayaa rabbigan icaabudo waanu naqaanaa dariiqa rabbi aan ku caabudayno waa dariiq xaqa toosan ilahay noo caddiy subxaana watacaala sunnada nabi maxamed noo caddaysay calayhi salaatu wasalaam dariiqaasi aan laga leexanin dariiqa wuu cad yahay dariiqa shaydaankana waa laalaaban yahay waa qalooc badan yahay yaan lagu qaldoomin alla subxaana watacaala amarkiisa aan qaadano aayadda labaad alla subxaana watacaala wuxuu ku leeyahay kaasoo ummadiisa la hadlayo wa ina haadihi ummatakum ummata waaxida wa ana rabbukum fattaquun aniga rabbigiinaa nahay iga baqa alla subxaana watacaala waxaa kale uu leeyahay wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay subxaana watacaala wuxuuna cadaynayaa wuxuu leeyahy xarigeyga qabsada waa xariga ilaahay waa kitaabkii alla subxaana watacaala qabsada hana kala tegina asagaasaa noola dadaarmay annaga iyo ciddii nagu horreysayna waa loo dadaarmay aaya aayaadkaas inaan ku sifowno waan rajaynaa insha allahu tacala ilahay waan ka baryana inuu ummadeena ku sifeeyo alla subxaana watacaala wuxuu ku leeyahay aayad kale waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka ah ayaga unbaahe qaarkood ayaga unbaa is ah bacduhum awliyaau bacd qaarkood qaarka kale awliya weyn kalgacal bay uyihin macnaha hadday dhibaato soo gaarto qofka qof muslim ah qofka kaloo muslimka ugu daqanaya hadduu baahi ka dareemo baahidaas inuu oodo isku dayaya sidaas aageeda waxaa loo doonayaa insha allahu tacaala inaan noqono dad muslimiin ah ayaga waxa weeyaan istaban-taabiyo ayaga isu kaalmeeyo walaalo ah isu gurmudo ayaan noqonaynaa inaan noqono sifadaas iyo qur-aankaas ayaa caddaynayo alla subxaana watacaala aan ka baqno odayaasha waxa weeyaan ummadda horseedka u ah khayrga ay idiin jeedinayaan iyo wanaagga ay soo horseedka idinku yihiin iyo kabaraa'a qaadashada cadowga iyo waxa weeye wahiilanta kitaabka naf iyo maalna u diyaar garooba maxaa yeelay asagaasaa cizigeena ku jira aakhara iyo adduunyo maxaa yeelay ummad haddii la dullaysto waxa dulligu ugu baxdo waa ilahay kitaabkiisa inuu u nusriyo subxaana watacaala waxaan isu dadaarmaynaa ilahay kitaabkiisa inuu nusrino jala wacala inaan noqono dad naasiriin ah asagaasaa cizi ah asagaasaa sharaf ah waxaa xusad gaar ee mudan maanta in la dul istaago xaaladda riddada meesha ay marayso waxay marayaan wakti kala guur ah oy isku dayayaan ummadda muslimiinta ah wixii ay kasoo baxeen waxa weeyaan soddon sano ka hor ama labaatan iyo dhowr sano ka hor ama afartan sano wakti ku dhow waxay kasoo baxeen ay dhibaato inay ku celiyaan ibay doonayaan arrinkaas ayaa la rabaa maanta ummadda in lagu celiyo waadna aragteenoo meelo badan hubka isugu dhiibeen wayna isku laayeen warka asaga ee socdo ee ummadda waxa weeye muslimiinta maanta laisku hubaynayo waa in il gaar aan ku fiirino waxaan si gaar ah u dadaarmaya noqobada waxaan leeyahay nin weliba ciduu xukumaa ka warqabo nin weliba ciduu xukumo oo odiga u yahay ha ka warqabo yacni dadkaada yaan hoostaada lagala bixin maanta waxaa socota gaalnimo kala duwan mid dhaqaalo lagu gaalaysiinayo iyo mid caqiido lagu gaalaysiinayo iyo waxa weeyaan waxaas kala duwan ayaa socdo waxaanu leenahay yaa qadiyada noocaa ah oo gaalnimada ah oo kala duwan ummadeen ayaan lagu fasaadinin nin weliba qabiilkaada ka warqab nin weliba qabiilkaada waxa weeyaan khayrka ayaan lagu horumarin gaar ahaan maanta waxaa socda tanaafus u dhexeeya muslimiinta guud ahaan ay u tanaafusayaan kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala inay nusreeyaan waxaa socoto dadka inay geel bixiyaan oo aada u fara badan waxaa socoto dadka inay bixiyaan rijaal rag inay isqadimaan ilahay diintiisa ayuu nusraynayo subxaana wa tacaala waxaa socoto hub rag inay bixinayaan qabaa'ilo ayaa hub bixinayo tanaafuskaas yaan loo kala loo kala harin tanaafuska waxa weeyaan khayriga aad buu u fiican yahay maxaa yeele cidda aad wax ku bixinayso iyo cidda aad galab istaagayso iyo cidd aad uhelinayso waa allah subxaana wa tacala kitaabkiisa yaan lagaaga horumarin nin weliba maanta wuxuu shaqayso beri leeyahay maanta aad nabadoon tahay berina waa duqoobi ama waad gaboobi ama waa l waxa weeyaan cidda waad ka horleexana nin kala imaani adiga maanta aad joogtaa waa ninkii ma og tahay gela dhaqaaleyna wuxuu yidhi waa arimi sida warha kaa haro maanta aad joogtaayo war iyo taariikh la yaqaano weliba saaxada aad ku nooshahay jihaadka ah taariikh ku yeelo maxaa yeelay sharafteedaad lahaan doontaa insha allahu tacaala waxaanu leenahay qabaa'ilada guud ahaan inta ku nool gobolkii intaad warkayga maqlaysaba nimiyow gaalnimada way caddahay islaamnimadana way caddahay caqlina waa leenahay nin weliba dariiqa aad marisa iska fiiri ninkii halaagsamayo wuxuu ku halaagsamayaa dariiq uu yaqaano liyahlaka man halaka can bayana wa yaxya man xaya can bayana nin weliba dariiqa uu marayo waa caddahay ha iska fiiriyo yaan la halaagsamin dariiqa gaalnimada way caddahay yaan lagu halaagsamin dariiqa xaqa wuu caddahay ha loo hiiliyo ilaahay diintiisa aan nusrayno qabaa'ilada soomaaliyeed ee hadda ku nool gobolka kan aan joogna maanta waxaan u dooranay baar dheere waad dareemi kartiin maalin dhow ay ahayd markaan waxa weeyaan luuq qabaa'iladooda aan kulminaynay waxaan kala hadlaynayna waa taqaaniin waa qabaa'ilada inay waxa weeyaan khayriga ka yaqa waxa weeyaan oo ka dhexeeyey iyo wanaaggii ka dhexeeyay ay muujiyaan ima aysan ku seamoobin riddada adeega ay u khadmaynayso gaalada kale ay u khadmaynayso inaysan ku saamoobin ayaan kala hadlaynay alxamdulilah miradhalkeeda wuu muuqdaa ummadina maanta ilaahay subxaana watacaala fadligii waxaa adowgii shalay ay ku kala yaaceen maanta way islacbayaan waana walaalo ilaahayna waxaan weydiisanayna subxaana watacaala walaalaha muslimiinta inuu weyjiritaankooda iyo walaalnimadooda ilaahay subxaana watacaala sii jirsiina ilahi baan weydiisanayna jala wacala waxaan u dooranay degmada baar dheere waxa weeyaan ayadana waa degmada labaad ee aad khalqi fara badan iyo qabaa'ila kala duwan ay ku nool yihiin saasaan u dooranay inaan kulmino odayaasheedu waxayna noo ballan qaadeen inuu nin weliba aan laga soo gelayna ama qabiil kasta xagga islaamka waxa weeyaan cadow uusan ka soo gelaynin dowlan qabiilkiisa uu xigso doono kana ilaali doono waxyaalaha socdee dhacdhacaya ee gaalada waxa weyan dabada ay ku wada nin walba inuu qabiilkiisa ka ilaali doono waa la ballan qaaday ballantaasna hala waxa weeyaan xaqiijiyo nin walina juhdi ha bixiyo yay u noqonin waxa weeyaan kelmadii waxa weeyaan ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun yaysan naga noqonin waan daalaynaaye waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay ikhlaas nooga dhigo subxaanahu watacaala waxaan wadno وإلهي سبحانه وتعالى وصنوغ دقين عاملة ناصبة هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaag xamdi maxamed cabdi waa wiil dhallinyaro ah oo muddo siddeed sano ah qoliyaha loo yaqaano magafayaasha gacanta ugu jiray dhowaanna dalka soomaaliya dib ugu soo laabtay wuxuu ka sheekeeyey dhibaatooyin kala duwan ay dhalinta soomaaliyeed ee tahriibta la kulmaan inta ay ku guda jiraan safarka halista badan ee nafhaligaadda ah wiilkan oo ka soo jeeda dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato xabashida ayaa dalka jooga muddo dhowr maalin ah waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu soo maray
magacaygu waa xamdi maxamed cabdi oo tahribay labadii kun toddoby tobankii dalka libiya u tahribay markaaniyo wallaahi dhibaatooyinkii aan soo marnay waxaa ka mid ahaa ma garatay inuu magafe uu xero nagu qabsaday ma garatay toddoba sanaan joogay saddex sanno ayaa lacag labaatan kun oo dollar lay haystay ma garateen kadib waa nala garaacayay aduu inta xero xooshna lagu xereeyo gabdho soomaaliyeed wiilal soomaaliyeed waxoo dhan inta qolna lagu xereeyo ayaa silsilad inta halka afkana lagaga xidho yaa dibdibna loo xidho ma garatay birgaraa soo qaaday biyaana lagu shubo habeenka madow ayaa maxaa haydna la dhacay markaasay dir lacag ku leeyihiin afliibiyana fluus bay dhahan ma garateen markaasay lacag dirna leeyihiin lacag dir labaatan kunoo dollar labaatan kunoo dollar maanta nin soomaaliya jooga xaguu ku haysta ma haystate laakiin dhalinyartu wallaahi way ku dhuban yihiin nio dalka libiya ma garateen horta wallaahi ani wuxuu iga soo gaadhay hadda waad aragta nabarkaas inaa ilkaha laga jabiyey weliba jirkayga jirdil badan baa ku jirta oon hadda aan la arkin marka wuxuu iga soo gaadhay waxa weeye maxay ahayd xeradii makafaha weeyaan saddex sanno inugu haysteen garaaceen lacagtii iyo lacagtii labaatanka kun ee dollar ay haysteen wayaan nabuuradaas wuxuu iga soo gaadhay marka mar ay birgaraa'id bay intay qaadaan bay habeenkii madow beerbeer noo seexiyaan ayay nala dhacayeen oo lacagtaa dirna lahaayeen marka anigoo waxaan leeyahay dhallinyarta soomaaliyeed meel kastoo dunida ay daclada ka jooga waxaan leeyahay ma garateen inuu dhulkiina hooyo wax inaga fiican ma jira ma garateen horta wallaahi waxaan waxaan ka baxay anugu kalaka shanaad ee soomaali galbeed etoobiya jigjigaan ka baxay kadib aduu waxaana waday nin mukhalis la dhaho soomaaliya mukhalis baa adhisooba joogay ninkaas ayaa nala soo xidhiidhay ninkaas markuu nala soo xidhiidhay buu dhahay anaa adhisoobayn jooga bas soo raaca anagii toddobiyi toban wiil baan hayn iyo laba gabdhood markaas wuxuuna dhahay soo raaca gaadhigii baan raacnay markaan raacnay adhisooba baan ugu tegnay ninkii adhisooba markaan ugu tegnay buuna dhahay lacag waxaa layga qaadayaa kun kun dollara yurub baana toos layn gelinayaa kadib suu noo waday wuxuu naga geliyey dad etoobiyaan oo xabashiy oo soomaaliba ciil u qababa magaalada jirjee markaan ka deganay waxaan ahay sagaaliyo toban qof aan ahay toddobiyo toban wiil iyo laba hablood ninkiibaa markaasuu ninkaa nagu wareejiyey noloshu qaraadhkeegu waxay noo bilaabantay markaan dalka suudaan gallay ayay noo bilaabantay halkaas horta cunsuriyad suudaantii nooga bilaabeen oo yidhaaheen ma taqaanay dadkan maxay ahayeen yacni soomaalida ee waddanka sharci darrada ku soo galaya ninkii mukhaliskii la wadayna aduu sidiibuu noo kaxeeyey lacag buu kuwii siiyey waayo way ku warwareejinayaan magaalo kastoona geen mukhalas oo soomaaliya baa joogay markaas adoo waxaa noo wareejiyeen saxari bay kolka nakeen haddaba saxarihii liibiyaan galay weli liibiya maan galin laakiin saxari baana la geeyey markaasaan waxaan u galnay matagara boqoliyo konton waxaan u galnay maxay ahaydey etoobiyaana afar boqol oo soomaaliyo meel ay ka kala timid magacooga ma garan laakiin afar boqol oo soomaaliya baan ahan iyo sagaaliyo tobankaygi markaan markii saxaraha xuduudiida dadkii kolba sidii qaar muqdisho laga kaxeeyo qaar boosaaso laga kaxeeyo qaar hargeysa laga kaxeeyo qaar etoobiya laga kaxeeyo ee soomaalidii wixii waxaa laisku wada geeyaa halka xuduudda lagu geeya libiya markaas maxay ahayd xuduuddii markiina la geeyan afar boqol oo soomaali baan u tegey oo nin iyo gabadh iyo wax walba isku jiraan markaas halkaas ushii hadda ay ushii nooga bilaabantay marka kadib waxaan la dhahay adugu maxay ahayd horta wax cunno ah ma jirto toddobiyo labaatan beri ayaan lugeynanay saxarihii liibiya abeesaad wax abeesa mas baa yaalla maxaa ahaydey adoo saa carrada u dulmariyay ku qaniinaysaa magafayaal baana haysta waxaana lagu ilaalinayaa mataqaanaa si aan madaxweyne nahay oo qoryo waxaana lagu ilaalinaya weligii aan arag hubkii wax walba haddaa isdhaqaajida halkaasaa lagu dhufanaya waxaan ka xasuustaa wax badan baan ka xasuustaa ma garatay maxaa ahaydey wallaahi wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo meesha mataqaanaa gaaja ku dhimanaya ma garatay ayaa markay hadleenna inta waxna siiya dhaheen mataqaanaa hadhate anagaadna waxna weydiisanaysa in daliilo ma garatay hadhate annagoo saa toddoba baawur selfi ugu jirna ayaa intay qaadan bay ka tuurayeen kii hadlaba baawurka laga tuurayay kii waan gaajoonaya dhaha baawurka laga tuurayay saxaraa dhexdeeda lagu tuuraya de ma aabbaha baa nale ma hooyadaa baa nae adag dalka inoo yimid soo ma ahaa maba hadli kartid ba haddaad heshid baawurkaasaan kaa tuuranaa imise qof oon garanayn wejigo toosu garanayo ayaa iyagoo nool saxaraana aad lagu sheegayna ma taqaanaa haddii aad baawur raacid saddex beri waa dhex soconaysa haddaad lugaysidna toddoba bilood xataa caasimad ma gelisid saxaraa lagu tuurayana waa carra bes ah wax xaggaa kaa xiga ma jiraan markaa dhallinyar waxaan garanaya wallaahi baawurrada ma taqaanaa laga tuurayay oo lalahaa see wax noo weydiisan anoo waxbaan in haynaa markaas haddana xeradii magafihii bayna geliyeen bade say noo wadeen aduu waxaan hayn dad ilaa iyo toddoba boqoloo qof aan hayn afar boqol ee soomaalidii saddex boqoloo aw dad kale ah etoobiyaan kenyaati suudani maxay nigeriyaan jaad dad la dhahaanayn aduu ilaa waxaan todoba boqol qofaanayn markaas xeradii bayna geliyeen xeradii xooshkii magafihii bayna geliyeen dadka lacag markaan saa u galnay baan aragnayba ma garatay wiilal dhalinyar oo la leeyahay kun oo dolar baa loo haystaa oo ta kaaga si daran xeradan markaad lacagta ku bixisid waxaa lagu gelinayaa xero kale baa lagu gelinayaa xerada kale lagu geliyey lacagtaad bixinaysaa adu lacag labaatan kunoo dolar bay way ku dilayaan ku jirdilayaan marka laguu soo diro ninkan lacag buu haystaa baa la leeyahay xero kale baa lagu gelinayaa xerada kale lagu gelinayana ninkaas toban kunoo dolar buu kaa rabaa wuu ku dilayaa sidii si ka daran buu kuu dilaya ayuu intuu silsilad afka kaaga xidho oo gacmaha dibdib kugu xidho yaa uu birgaraa soo qaado habeenka madow biyo qabow kugu shuba ayuu bir kula dhacaya niyo uu dhiig kaa keenaya weliba dhallinyartan soomaaliyeed marka fidhiowa laga soo duwaya ma garatay markaas waaba marka ugu naxariista badan leh ee laleeyahy qofka xaafadda waa la tusayae intay bir yar qaadaan dhabarka kala dhacayaan markuuna fidhio una jirintay kama soo duubayaan si ku dilayaan wallaahi si naxariistara abay dadkaaniyo soomaali horta way ku baabaaday maanta liibiyaanku waxaan garanaa berigii aan taariibnay liibiyan waxba haysan oona guryahooga wasina aan ahayn baan garanaya maantana liibiya de waxa caasimada afrikay ku socotaa waxaas maxaa weeyaan waa dhallinyartan soomaaliyeedee maxaa eeday lacagooga intay dalkooga ka qaadaan wiil baa ina hooyadii meel wax ka shaqaysaa dukaan yar bay haysataa mid bay khudaar ka shaqaysaa mid bay hilib iibisaa markaasuu taariibayaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم